arrintaasi waa qorsho socota oo mar hore soo bilaabatay haddana sii socon doonta dowladda soomaaliyeed ayaa arrintaas hoggaamin doonta ayadaa ayaa soo diyaarinaysa qorshaha emisom ama ciidamada afrikaanka ay soomaaliya ugu dambaysta uga bixi doonaan oo ay xilka iyo mas-uuliyadda maaragtay nabad nabadda dalka in la sugo iyo xasiloonidiisa lagu wareejin doono ciidamo soomaaliyeed taasi wakhti bay qaadanaysaa maxaa yeele waa in la helaa ciidamo soomaaliyeedoo si fiican u tababaran u qalabaysan u habaysan si ay ula wareegaan maaragtay nabadgelyada dalka iyo xasiloonidii ha waa la isku soo qaaday waa laga hadlay waxaa la tilmaamay in ay ciidamada amisom ay la wareegeen iyagoo ciidamada soomaaliyeed kaashanaya inay la wareegeen boqolkiiba siddeetan dhulkii ay qolyaha argagixisada ah oo maaragtay dhibaatada jecel ay joogeen marka aad ayaa loo ammaanay waxqabadka ciidamada